bismillahi raxmaan raxiim waxaan doonayaa maanta inaan ka idhaahdo arrimo aanu saxaafadda qaarkood ilaa la dhow idaan ku arkayey taasoo ay xusbiyada mucaaradka ee qaar ka mid ihi ay ku eedeeyeen madaarka caasimadda hargeysa cigaal international airport taasoo ay sheegeen mas-uuliyiinta ama musharaxii musharaxa madaxweyne ee xisbiga wacid jamaal cali xuseen uu ku eedeeyey in laga hor istaagay madaarka caasimadda isagoo soo dhaweynaya guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ucid taas oo ay xisbiga mucaaridka ah ucid ay ka dhigeen arrin siyaasadaysan oo ay siyaasadeeyeen ay yidhaahdeenna waxaa naga hor istaagay annagoo xisbigii mucaaridka ahaaya madaarkii caalim caasimadda soona dhaweynay guddoomiyaha xisbiga waxaan doonayaa saxaafad ahaan iyo ka dadweyne ahaanba inaan halkan ka caddeeyo in aan cid aanu ka hor istaagnay xisbi mucaarida iyo cid kale oo aanu ka hor istaagnay inaanu jirin madaarka caasimadda aniga ah maamulihii madaarka caasimadda haba yaraatee cid aanu ka hor istaagnay iyo cid aanu ka joojinay oo sufihii sharciga waafaqsan ee usoo martay madaarada loo soo mari jiray aanu ka hor istaagnay horta marka qodobka kuwaad inaan caddeeyaan doonaya waa talabaad arrinta waa la siyaasadeeyey annagu kuma shaqayno madaar baanu nahay madaarna marka la yidhaha madaarku waa madaar caalamiya waxaanu ku shaqaynaa sida madaarada adduunka caalamka u shaqeeyaan standardka madaarka qofkii waxa u dhow furan yahay dadweynaha reer somaliland iyo cid kasta oo caalamka oo ku kala gooshay dunida waa international reer somaliland oo kale ima furna adduun weynuhu u furan yahay madaarku cidda baas madaarka laba idin amba laba siyaabood ayuunbaa loo soo galaa labada siyaabood oo loo soo galaa waxa weeyaan dadku iyagoo imanaya oo dhoofaya iyo qof baxayo madaarka ka soo degay oo tegaya nasiib intaa waxa dheer dadka mas-uuliyiinta ah ee maamuuskan leh ee la soo dhaweeyo oo isaguna jira kidinka v i b la yidhaaho oo isaguna qofka dadka dad mas-uuliyiinta ka hor imanaya dadka v i b da taa waxaa dhacday qofku sida wada ogtihiin madaarka hargeysa isbedelaad badan baa ka dhacay dib u habeyn badan baa lagu sameeyey dib u casreyn baa lagu sameeyey waxaa dhici jirtay berigii hore in madaarka qofka magaalada intuu ka yimaado uu qofka baasanjarka ee diyaaradda ka soo degaya inuu diyaaradda hoosteeda ka saxaysan jiray maanta iyo sad intii aynu dib habeynta madaarka lagu sameeyeyba taasi suurtagal meeha wax madaarada adduunka si aynu ula jaan qaadna madaarada caalamiga ah nidaamkaa hore ee lagu shaqaynayey una hele certificateka adduunka ee hay-adda ay kaa bixiso waxbaanu ka bedelay taasi waxa ay ka markhaati kacaya kalle in badan oo saxaafadiina ka mid ah oo aragteen madaarka maanta isbedelaadka iyo dib u habeynta iyo dib u casriinta lagu sameeyey taasi waa iga mid oo dadku waxaa laga yaabaa inay tilmaamaan dadweynahan u sheegaya inayna ku soo talagelin inay sidii maalin berigii hore madaarka hargeysa uu ahaan jiray amba sidii sufihii madaarka hore ahaan jiray inaan wax badan iyo dib u habeyn badan iyo dib u casriyeyn badan aanu ka sameynay taasina ayna u suurtogelayn dadweynaha dhammaantood inay intay gudaha wada galaan annagoo ilaalinayna amnigii annagoo ilaalinayna nabadgelyadii annagoo ilaalinayna nidaamkii kala dambeyneed ee maamul iyo madaar u lahaa taas waxaanu codsanaynaa ama aanu ka saxayaa qaladka ay ka sheegeen saxaafadda xisbiga mucaaridka ucid in haba yaraatee wax codsiya oo xisbiga mucaaridka ucid oo ilaa noo soo gudbiyey oo noogu sheegay yidhi guddoomiyahaygii xisbiga mucaaridka baa imanaya waxaa jira xafiis anaa maamuli madaarka ah waxaa jira xafiis protocol waxaa jira xafiis warbaahineed xisbiga mucaaridka ucid intaa midna lama soo xidhiirin markii la iisoo sheegay inuu diyaaradda wasaare yahay guddoomiyihii xisbiga mucaaridka ucid waxaan ku amray nimada si maamuus leh oo sharaf leh in loo soo dhaweeyo v i b dana wuu maray idinkuna kalley markhaati ayaa ka wada tihiinoo v i b da ku kulantay maan jecelahay ma cid kale oo nala soo xidhiidhay oo hadday noqoto saxaafadii hadday noqoto cid dee madaarna intaa layska tago madaarku sanu sheegnay dib habeyn iyo dib sixitaan badan baanu ku samaynay cid haba yaraatee nala soo xidhiidhay oo xisbiga u cida oo na tiri guddoomiyihii baa imanaya oo na tiri waanu soo dhaweynaynaa haba yaraatee ma jirto v i b duna dadka madaxda ah ee mas-uuliyiinta ah ee isagu ka mid yahay bay u furan tahay laakiin sharci iyo sife iyo nidaam ayaa v i b da lagu fura layskamana furo ugumaanaan talagelin inay qorshaha iyaga muu hayn in nin xisbi mucaarida lasoo dhaweynayo ku talagal baanu samayn layn preparation baanu samayn layn amnigoodaanu sugi layn ka saxaafadaanu sugi layn ka dadka ka gala dhoofayo ee baasanjarka ayaanu sugi layn intaba ku talagal iyo qorsho ayaanu ka yeelan layn haddii ay xisbiga wacid noo soo bandhigi lahaayeen inay imanayaan madaarka imika waxaan halkan ku hayaa aan intusi doonaa caddaymo xafiiskayga iyo allaamaa jecel hadda halkan kuma hayo aan ku hayaa xisbiga waddani waxaa imanaya gudoomiyahoodii xisbiga gudoomiyihii xisbiga wadani ahna gudoomiyihii baarlamanka codsi baa naloo soo gudbiyey xafiis ka maamulahaan anaa la igu soo hagaajiyey aniguna waxaan ku hagaajiyey xafiiska ee kushaysa ee brotocolka waxaan soo gudbiyeen inta xusbiga wadani uga hor imanaysa ee guddoomiyaha soo dhaweynaysa iyo inta baarlamanka ee guddoomiyaha baarlamanka ku jirta ee soo dhaweynaya maalintaa bacdana wuu imanaya nidaamka noocaas ayaanu horta anugu kairbood ahaan ku shaqaynaa laakiin wax dee ku jiqsi iyo iska imaatina kuma shaqayno cid iska timi doonaya dadweynaha amba iyo warbaahinta inaan u mariyo dadweynaha iyo cid kasta oo doonaysa cid maamuusla inay madaarka kusoo dhaweeyaan in ay la soo xidhiidhaan maamulaha madaarka haddii ay u suurtogeli weydeen la xidhiidhaan maamulaha madaarkana in ay la soo xidhiidhaan xafiiska brotocolka ee u agaasibsan dadka soo soo dhoofaya ee maamuuska nagula soola degaya soo dhaweyntiisa taa intaa waxaan ku darayaa ee kale in isaguna uu galabta ka dhoofayo guddoomiyaha xisbiga ah kulmiye mudane muuse biix cabdi taasoo iyaduna uu nala soo xidhiiray unaguna talagalnay una sii diyaarinay v a b da una soo dhaweyntiisa cidda ka hor imanaysa iyo cidda kaxaynaysa iyo cidduu raacayaba taana aanu qorshaheeda iyo nidaamkeena aanu ka yeelanay isagoo madax badan oo mas-uuliyiin oo xisbiga ucid waa nasiib daro inay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga ucid oo intaas nin aqoon-yahan ah koronada adduunka oo dhan ka dhoofaayey meel aan lagu odhan karin maanta nin aqoon-yaha weliba nin dhalinyaro ah nidaamka adduunka u shaqeeyey iyo siday madaaradu u shaqeeyaan garanaya inuu tuu saxaafadda la hadlay madaarkii caasimadda ayaa naloo diiday annagu madaarka caasimaddu wuxuu u furan yahay xisbiyada mucaaradka xisbiyada xukuumadda shacbi weynaha cidda doona ha ahaadee qof kasta oo ka goofa kana soo dega ganacsada cidda buu u furan yahay annagu xisbiga madaarka hageysa waxa laga siyaasadayey kuma aargoosanayno oo siyaasad ahaan iyayna ka dhigin xisbi mucaarida oo aanu ku cabrinayno madaarkii caasimadda madaarka caasimadda cidna lagu caburin maayo cidna lagaga aargoosan maayo laakiin waxaan u sheegayaa saxaafadda in ay nidaamkii iyo sifihii uu madaar iyo dowladnimadu ku shaqayn jirtay xisbiga ocid oo uu baalmaray aniguna aanan nala soo socodsiin isagu waxaan jeclahay xisbiga mucaaradkii in isagu qaladaadka laftiisa dhexdiisa uu iska saxo oo dib isku soo canaanto oo waa maadaama uu rag badan oo aqoon-yahanaa sumcad iyo sharaf iyo karaabo naga mudani inay sifihii sharciga ahaa soo maraan ayaan anigu jeclaan lahaa intaynan su-aasha ku bilaabin in yarna aan isaxo in yarna aan ka ilaahdo xagga saxaafadda waxaa la ii sheegay saxaafadda in kidinta laydinku celiyey oo kidinka sida markii dambaan soo baxayey qola askari information saxaafaddu laba arrimood ayuun bay farsamadaas ku timaadaa labada arrimood ay ku timaadaa waxa weeye saxaafaddu iyadoo oo lala soo xidhi horta saxaafaddu xisbiga wixii waar sheego horena lama soo xidhiidhin saxaafaduna noomay sheegin in ay ka hor imanayaan guddoomiyihii xisbiga mucaaradka ah aniga ka maamul ahaanna lamay soo xidhiidhin xafiiska warbaahinta ee wasaaraddu leedayna lamay soo xidhiidhin ninka saxafigii markuu kamaradiisiista shaqadiisii waajibaadkiisi gudanayo madaarna uu tegayo waa inuu caddeeyo shaqada iyo waajibaadka u leeyahay iyo halkuu shaqada uu gudanaya waxay tahay annagu amni maan madaar baanu nahay waa ogtihin waddankeenna amni iyo qaalaasa iyo amni dafar badan baa inagu xeeran annagoo taa ka hortegayna oo taa ilaalinayna waxaanu askarta lagu amray inayna qof la isla caddeeyo oo maamulka madaarka iyo amniga madaarka annagoo sugayna inaan cid madaarka iska soo gelin wixii shaqa u socdaana de annagaa mas-uuliyadda iyo waajibaadkii leh ay nala soo xiriiraan maaye su-aasha kuwada anaga ku weydiinaya sideed subaxnimo ilaa koob iyo tobankii maldowe ayaan ku sugnay bidda hore ee madaarka sax waxaana goobjoog u ahay gudoomiyaha xisbiga musharaxa xisbiga mucaaradka ee oo kabinka lagaga dejiyey gaari oo la yiri lugalisa waxaanu goobjoog u ahay dadkoo la weydiinayba ucid baad u socotaa mise shaqsi ahaan qofka shaqsi ahaan socdiya gaadhigiisa waa la saxay ucidna waa laga hor istaagay warbaahintana waa laga hor istaagay meelan isku qabasho ahayn inaad ana iyadoo warbaahinta goobjoog goobta ka ahay inaad adigu isala joogta hadda weli waxaan jecelahay waa labadii qodob ee hore aan usii sheegay weliba ku dhinac mareen maan jecelahay waxaan ku yidhi saxaafaddu laba arrimood unbay madaar ku timaadaa inaa anaga nala soo xidhiidho iyo inay xafiiska warbaahinta maamulahaan la soo xidhiidho iyo inuu xisbiga ucid ee ay cudu imanaysay na yidhaha saxaafad iyo guddoomiye baan imanay saxaafad baa nagu hor imanaysa intaa wixii ka baxsan cidday doonaan ha u socdaan horta waa laga celinaya madaarka mana soo gelaya halka aad leedahay waxa dadki waxaa la kala weydiinayay su-aasha ah ma ucid baad u socotaa mise waxaad u socotaa arrin kale taa waxaan sheegaya inayna sumcadda madaarka iyo shaqaal sharafta madaarka iyo askarta iyo shaqaalaha joogna inaanan ku ogeyn kuna kuna qarinayn kuna difaacayn bay inayna jirinna waa qabataa taa waxaan ku jeclahay waxaan idin lahaa su-aal taakdow markaa musalxa iyo mas-uuliyiinta kala xisbigooday askartu waxay ku sheegeen inta joogay in amar lagu siiyey inaan cidda siidayn amarkaasi ma jira weli kuma fisa horta amar maamulaha sida hore loo sheegay maamulaha mas-uulka madaarka ugu sarreeya waa aniga cidda amarku kasoo fushaana waa aniga soomaalidu nin baa wuxuu yihi markhaati iyo hebel ka weyne ma ilaahay baa anigii baa hortay nafar fadhiya amar aanu ka bixinay oo xisbiga wixii ku saabsanaa oo nin yaan la soo dhaweynin haba yaraatee ma jiro baan idin leeyahay saxaafadii ta kale aan doonayaan weliba kusii daray waxa weeyaan madaarku maaha meel goob siyaasadeed goob lagu kala aargoosanaya maaha waa madaar caalamiya cid kasta oo adduun weynaha ku kala gooshiisa wuu u furan yahay